Waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusayo Maalinta Xuquuqul Insaanka ee caalamka. Xafladdan waxaa ka soo qayb galay xildhibaano, wasiirro iyo madax kale oo uu ka mid yahay Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya. Intii munaasabaddu socotay, waxaa hadallo muhiim ah ka jeediyay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya iyo sidoo kale Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha. Ugu horreyn, waxaa munaasabadda ka hadlay Wasiirka Wasaaradda Xuquuqul Insaanka iyo Arrimaha Qoyska, Bashiir Goobe, isagoona ka hadlay munaasabaddan maanta waxay ka dhigan tahay soo xuquuqdiinni maaha soo xuquuqda insaanka maaha ma cid baan ka yeelaynaa inay naga hor istaagto caburin ma ogolin xuquuqdayada qofuuna hor istaaga ma ogolin mid dibadeed iyo mid gudahaba midna aqbali mayno maanta waxaynu u dabaaldegaynaa xuquuqda insaanka caalamkaan la qaybsanaynaa gaar ahaanna waxaan isxasuusinaynaa xuquuqda inagu aanu leenahay oo dhexdeena ku leenahay oon isku karaameynayno oon isku sharfayno oo keenna inoo baahan aan ugu turayno oo keenna muxuu ahaa u baahan baahiyaha gaarkaa qaba aan ugu naxariisanayno gabadheenna ku muxuu ahaa ku karaameynayno wiilkeenna ku ilaashanayno ku kobcinayno maskax furan oo caafimaad qabta oo dalkiisa iyo dadkiisa jeclaysiisa soo saas maan ballanteenna
duqa muqdisho iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya axmed macalin fiiqi oo munaasabadda dhankooda ka hadlay ayaa sheegay inay bogaadinayaan ahmiyad weyn u leedahay maalinkan ummadda soomaaliyeed waxaan wax yar ka akhriyey maalinkan iyo taariikhdeeda iyo xuquuqda la dhowrayo waxay isugu jirtaa runtii xuquuqdaasi xuquuqda nolosha xuquuqda xorriyadda xuquuqda waxbarashada xuquuqda shaqada iyo xorriyadda ka madax bannaanaashada dhammaan noocyada takoorista intaasoo xuquuq ah ayaa baaqan caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha soo gelaya markii xuquuq la maqlo xuquuqda aadanaha qofun lagu xadgudbay oo dhibaato loo geystay keliya maahane waa nolol waa karaamo waa xorriyad waa waxbarasho waa qofku inuu ka madax bannaanaado oo aan la takoorin bulshada uu ku nool yahay dhexdeeda in ilaahay uu karaameeyey insaanka oo aayad ilaahay uu ku leeyay walaqad karamnaa banii aadama waxamalnaahum fi lbari waalbaxri warasaqnaahum min aldayibaati wafadalnaahum marka bini aadamka ilaaha karaameeyey karaamadii ilaahay karaameeyey ayaa waxaa laga rabaa qof kasto oo muslim ah oo soomaali ah oo insaan ah oo bini aadam ah in sidaas loo karaameeyo marka waa mahadsantihiin maanta waxaan leenahay hambalyo waa isu wada hambalyaynaynaa waa maalin aan wada leenoo naga dhexayso haweenkana si gaar ah ayaan ugu hambalyaynaynaa waa mahadsantihiin ugu dambeyn ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo ka hadlay xuska maalinka xuquuqul insaanka ayaa dhankiisa tilmaamay inka xukuumad ahaan ay diyaar u yihiin in ay ahmiyad gaara siiyaan xuquuqul insaanka idagsi loo baari lahaa sida aad la socotaan bilihii u dambeeyey labada aqal ee baarlamaanka waxa uu ka shaqaynayey mid ka mid ah xaquuqaha insaanka kiisa ugu weyn oo ah inuu isaga isdooran karo qofna uu dooran karo waxaa la dhammaystiray shuruucdii waxaa la dhisay guddoonkii ama guddigii ka shaqayn lahaa marka waxaan maanta leeyahay oo aan weliba ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan wasaaradda qoyska ay hoggaanka ka tahay maanta halkan aan isugu nimid diseembar tobankeeda
maalinkan xuquuqul insaanka ayaa sanad waliba dunida laga xusaa tobanka bisha liyo tobnaad iyadoona ay tahay maalin caalami ah oo bulshada lagu baraarujiyo xuquuqul insaanka iyo waxyaabaha xaq u leeyihiin